falastiin aada u mahadsan tahay arrintaas aniga shaksi ahaan de waxaan u arkaa arrin baalmarsan sharciga ciidamada qalabka sida iyo dastuurka kumeelgaarka ee federaalka ee dalka u yaala sidee u baalmarsan tahay waxay u baalmarsan tahay madaxweynaha awoodihiisa waxay ku cad yihiin qodobka sagaashanaad ee dastuurka marka qodobkaasna wuxuu qeexayaa waxa waaye awoodaha madaxweynaha la doortay lagu doortay dastuurka federaalka uu leeyahay ee wadanka ku maamulayo meesha intaas ka dheeri ah waxa waaye wax sharciga baalmarsan waayo arrinta labaad waxay tahay darajo iyo hanti iyo waxaasoo dhan waxa uu qofku asigu iska leeyahay waayo oo shaksi u leeyahay haddii ay noqoto in laga xayuubiyo ama laga qaado waxaa ka qaadi kara oo keliya waxa waaye maxkamad dembi ku hesha dembigaasna lagu xukumo marka xukunka uu dhacana lagu caddeeyo in derajadii iyo wuxuu uu lahaana lagala wareegay waxyaabaha lagugu eedeeyey waxaa ka mid ahaa in sirtii hay-addii nabad sugidda oo ka mid ah hay-adaha ugu adag ee loogu dhowris badan yahay marka ay timaado hay-adaha sharciga iyo sirdoonka in xogaheedii aada bannaanka keentay taasna ay ka dhigayso in aad khiyaantay qarankii oo xogtii lagugu aaminay aada bannaanka keentay marka ma u aragtaa arrimahaas aad ka hadashay inay yihiin arrimaha aad ku mutaysatay in darajooyinka ciidan lagaaga qaado
waa ka xumahay falastiinay ilaa hadda wax eed ii soo jeediyaa ma arkinba ninka maxakamadda tegey ee dalka dacwo soo furtay taliyaha iyo taliya ku-xigeenka ku eedeeyey inay san qarankan u qalmin inay amniga ka shaqeeyaan ee al-shabaab xiriir la leeyihiin wakti dheer iyo weli al-shabaab la shaqeynayeen fahad iyo xuseen anigu ahaa ayadoo dalkii maxkamadda iga furan yahay meeshii ay ahayd in aniga la ila doodo oo maxkamadda ay yimaadaan oo dacwada ay ka garbaxaan oo laraqabsadaan ayaa twiter intii madaxweynaha xafiiskiisa la tegay aa lagu soo qoray marka falastiin aniga mabahayaba qof aniga soo eedeeyaba waxaa jirta in dhowaan ciidamo ka mida nabad sugidda loo wareejiyey ciidamada booliska sidee u aragtaa arrintaas wallahi arrintaas arrin sharciyan marka laga hadlaayo ciidamada waa la isku wareejin karaayo wax dhiba ma lahan laakiin ciidan tiro iyo awood iyo logistic iyo wax walba lahaa in aan hal maalin laga wada dareeriyo meesha ay ku kamid ahaayeene la yihahdo meel hebela la idiin beddelay arrin munaasib ilama ahayn waxaan u arkaya aniga in ay tahay arrin lagu burburinayo hay-addii ciidankaas oo dhowrka kun ahaa haddii shabaab iyo alqaacidada ay toban sano soo socta la dagaalamaan ma burbureen laakiin maanta ciidankaas waa waa la burburiyey waa baabi-een waxaa loo bedelay iyadoo aan dalkoodii iyo systemkoodii lala wareejin iyadoo aan miisaaniyadoodii la wareejin iyagoo shaksi shaksi aan loo wareejin waxaa ku jira saraakiil badan sarkaalna bedelkiisa waxaa bedeli kara oo keliya waxa waaye madaxweynaha inuu bedelo waayo qof muxuu ahaa taliya ama taliya ku-xigeen ama qof kale oo oo nacay ma bedeli karo arrintaas marka waxaan u arkaa in loola jeedo keliya in lagu burburiyo ciidankii nabad sugidda shabaab iyo dhibka wadanka ka jira difaaca u ahaa dad badan waxay sheegaan in hay-adda nabad sugidda markii horeba la marin habaabiyey shaqadeediina ay ahayd inay noqoto hay-ad xogaha soo ururisa oo kadibna ku wareejisa hay-adaha kale ammaanka oo iyaga sharciga fuliya sida booliiska oo kale markii horeba inay nabad sugidda ciidamo yeelato wax weerari kara wax xiri kara soo ma ahayn mid hay-adda ujeedkeedii lagu marin habaabinayo sida adduunweynahuba uu nala qabo in sirdoonka iyo hay-adaha sharci fulinta ay kala saaran yihiin oo booliiska oo kale ay noqdaan kuwa iyagu wax xira ama wax qabta laakiin nabad sugidda ay ahayd inay xog ururin xooga saarto waa mahadsan tahay arrintaas waxaan aan aan aaminsanahay aniga in aysan marka horeba hay-adda ay culays ku ahayd dulsaar ay ku ahayd shaqo oo boolis ay ahayd shaqadaas go-aankayga ama muxuu ahaa aragtidaydana mar walba way caddayd oo madaxda qarankaa soo martay kulli waa wada ogyihiin wasiiradii amniga soo maray taliyaashii soo maray hay-addan in hay-ad sirdoon lagu soo koobo fikir aan qabayuu ahaa laakiin maanta waxaa laga hadlaya taas waa ka duwan tahay waxaa waaye wixii jiray oo lasoo dhisay sida rabaan baa lagu soo dhisay in la baabi'iyo oo difaac la-aan waddanka uu noqdo kuwii difaacayena loo bayliyo cadowgii taas waa maanta midda taagan ma aha sixib sixib haddii wax la saxaayo waa in si sharci ah wax lagu saxo hay-adda waxaa la sheegaa in dhaqaale xumo xoog lihi ay haysato tusaale ahaan maraykanka oo kaalmaysiin jiray inuu ka gooyey mushaarkii shaqaalaha inuu dhowr bilood maqan yahay maxaa kala socotaa xogaha dhaqaale ee hay-adda
aniga hadda muddo saddex biloodaba wax weyn kalama socdo laakiin waxaan ogahay hay-adda dawladda miisaaniyada ku leedahay oo miisaaniyada qarankay ku jirtaa kuma xirna ama dulsaar kuma aha wadamo kale iyo hay-ado kale marka waxay la tahay wixii arrimaha maaliyadda iyo inay hay-adda gaartay inaysa gaarin in dadka ay dadka mudan laga warsado oo wasaaradda maaliyadda ugu horeyso haddii miisaaniyaddii laga gooyay iyo haddii kale laakiin aniga intii aan ka warqabay miisaaniyadda hay-adda waxay ka tirsan tahay miisaaniyadda dawladda halkaasina ka qaata qoondadeeda oo dhanka mushaaraadka iyo wixii soo raaco logistica